asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan saaka halakan aan isku yeeray warbaahinta dabadeedii mid gudahaaba waxaa weeye xil aniga isaaran oo ah inaan ka hadlo dhibaatada ka jira tacliimta dowlad goboleedka puntland oo bisha lix iyo labaatankeedii uu ka hadlay mudane abdulaahi cabdulaahi maxamed xasan wasiirka tacliinta ee puntland oo ka hadlay kaga eed sheeganayo dhibaatada ka haysata wasaaradda tacliinta dowladda federaalka ah oo ka soo horkajiisatay inay ka wada shaqeeyaan siday horeba uga shaqayn jireen sharciga iyo dastuurkuna ogol yahay nidaamka waxbarashada dalka oo puntland ay kaga horeysay hirgelintiisa dowladda federaalka iyo dowladaha kale oo xubinta ka dowladda federaalka muddo labaatan sanana ku soo shaqaynaysay manaahijna ka dejisatay weligeednaan ceebe ka imaan aqoonsina u lahayd dowladaha dariska iyo dowlado kaleba shahaadooda lagu aadi jiray jaamacad laga soo baxay heer sare lagu gaaray ilaa v h d lagu sameeyey laguna shaqeeyo hadda dhibaatadaas wasiirku wasiir cabdulaahi wuxuu ka eed sheeganayey wasiirkii isaga u dhignaa oo dowladda federaalka ahaa mudane cabdulaahi goodax bare bressliiska uu sameeyey oo ahayd inay dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ah ay iyagu xaq u leeyihiin inay maamulaan nidaamka waxbarashada oo degaanka iyagu ay degan yihiin waxay dowladda iska kaashanayaan oo isku heshiis yihiin oo dastuuriah mooye inta kale inay iyagu maamulaan taasoo ah wax waafaqsan nidaamka federaalka ah oo adduunyada ka jira oo inagu aanu kaga dayanay nidaam federaal inagu maynaan lahaan jirin dowlad qabaa'il baynu iska ahayn dowladaha kalena dadkii markaas waddanka qabsaday baynu kaga dayanay saldanooyin baa jirjiray meelaha qaarkood oo buntland ay ka mid tahay qayb ka mid ah intaas unbaa inaga jirtay marka nidaamka federaalka aan qaadanay baa hogaya in dowladuhu ay ka wada shaqeeyaan saas dowladaha federaalka oo midda xukuumadda dhexe iyo xukuumadda kale maalan haddaan u soo qaadanno waxaan ka hadli doonaa in soomaaliya ay cidisha kaga jiro ay qaadatay nidaamka federaalka labada kun iyo afartii dabadeedna lagu qeexay oo lagu ansixiyey shirweynihii labadii kun iyo labiyo tobankii august kowdeedii lagu qabtay muqdisho oo ay kaga qayb galeen soomaalida oo dhan oo lagu muxuu ahay dabeedna lagu daabacay dastuurka federaalka oo ku meel gaarka ah kaas wey nidaamka federaalka asaasiga ah oo dalka ninkii shaki ka jiro halkaa hortaa ka eego haddii aad dastuurka qodob qodob u eegtid qodob baan hadda tusaya referenc ah qodobka saddexaad baragrafka saddexaad wuxuu sheegayaa af ingiliis haddii lagu akhriyo iyo af soomaaliba wuxuu sheegayaa the federal republic of somalia is founded upon the fundamental principles of power sharing in a federal system waxa weeye nidaamka federaalka ah oo jamhuuriyadda soomaaliya waxa weeye mid ku qotoma wax wadaag oo awoodaha lagu qaybsanayo oo lagu wadaagayo dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka kaah xubnaha ay awoodaha ku qaybsanayaan siday ugu kala habboonyihin artikalo kale oo kaas sii qeexaya kasii qeexis badan baa soo socda artikala dobios ah oo dadka qaarkii cuskado laakiin aan dhammaystirkoodii la fulinta ahaa iyo sidii loo fulin lahaa aan weligeeda la gaarin waxaa ka mid ah artikalka soddomaad qodobka lixaad oo dhahaya dowladda dhexe waa inay ay dhaqangelisaa nidaam curriculum oo standard ah oo ool muxuu ahaade waddanka oo dhan ah oo lagu dhaqmi karo taa macnaheedu waxa weeye qof intuu intuu meel fadhiisto wasiir baan ahay federaal ahe anaa wax soo dejina iska samaynaya oo aan wax lagu shaqayn karo ahay nidaamka federaal waafaqsanayn oo qodobada kale oo dastuuriga ah oo arrintaas hordhaca u ah oo waxaan afkiingiiska lagu yaqaano prerequisity aan la soo marin oo aan dhammaystirran intuu qaato kama dhigan karo cuskasho oo ku meel mariyo oo dusha kaga maro kuwa kale isagoo awood dowlad dhexe oo markaas xagga caalamka iyo xagga resourciga ka badan kuwa dowladaha kale qaarkoodna ay gacanba ka rabaan kuwa aan dakhliga lahayn inuu ku amar ku taaglayo xaq uma leh in la helo wax lagu wada shaqayn karo oo national ah national framework ah waxay subject u tahay ama ku xiran tahay in marka hore ay soo dhammaystirmaan waxyaalaha laga rabo inuu dastuurku qeexo oo caddeeyo qaarna lagu noqdo qaarna si fiican loo qeexo dastuurkaasu hadda saa u laadlaado oo aan cagahaan dhulka ku hayn meel hawaa laadlaada baalalna aan lahayn kuwaas oo ah saldhig qodobada aan soo sheegi doono oo ugu horeeya qodobka iyo afraad afraad qodobka ah oo dastuurka wuxuu sheegayaa oo magaciisa lagu yidhaahdo dibu eegid iyo fulinta guddiga xorta ah oo shanta ah oo dowladdu magacowday dowladaha xubinta ka ah dowlad federaalkana ay mid xubin ku lahaan lahaayeen oo aasaaski ah kuwan baarlamaanada ka socdaayay wixii ay ka yimaada aasaaskaas dowladaha xubinta ka ah ergada ka socota xabadxabadda ka socota shantan hadda soomaaliya israacsan iyo shanta dowladda dhex xaggeeda kasoo magacooda tobankaas waxay keenaan oo kusoo heshiyaan oo danihii statka ka muuqanayaan baa lagu salaynaya haddii kuwaa laga boodo waxa ka socdaaya waa meel aan hadda cidlaha bay ku dhacayeen hadhow sida hadda ay ku socoto wey dhowr jeerna waan ka hadlay anugu maxaa weeye dowlad goboleed kasta ama dowlad xubinka dowlad federaalka waa in hal delegation soo magacooda oo ka qayb gala si uu ilaaliyo dantii dastuurka meeshii lagu noqonayo dib loogu noqonayo laga bedelayo dantii muxuu ahay statekii iyo federalism systemkii inuu muusan wax loo dhimayn iyadoo aad loo tuunsan yahay meelo badanna ay ka caddahay in la jarjarayo oo hadda maar hadba lug lala baxayo si ila marka dambe iyadoo aan taageer lahayn dhulka ugu dhacdo la yirahdo maxaa ii sheegay ma shaqaynayso in saas la raadinayo laakiin taas hadde dad iyo dadba waa u leedahay dastuurkaas waxyaalaha requirementiga oo laga rabo waxaa ka mid ah in haddii ayan taasi ku jirin oo tacliimtii ay ka mid tahay waxa laga qeexayo qodobkaa sare uu ka mid yahay sida loo maamulaayo baa la rabaa dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ah inay isla eegaan waxa ugu habboon iyo sida ugu habboon oo loo maamulayo tacliinta iyadoo nidaamka federaalka la ilaaliyo taasoo ah dowlada laga daydana ay jiraan ayna tahay duruufaha gaarka ay kala leeyihiin dowladuhu dowlad baa waxay tahay dhul agricultural beraley ku taala ama u badan duruufo gaaray leedahay tacliin gaaray yeelanaysaa dowlad baa waxay tahay xoolale keliya oo aan beere lahayn duruuf gaaran yeelaysaa dowladaha waxay yihiin beeraley iyo xoolo isku jira kuwa waxay leeyihiin beero iyo kalluumaysi iyo beero najraala sida xijida iyo iska najraala iyo kalluumaysiga duruufo gaara kala jira marka duruufaha dartood si laysu wada faajiyo in mar intaa laysugu yimaado waxaa la meel dhigo weeye oo lagu wada shaqeeyo waa laga maarmaan marka muxuu dhan maxaa u ah waxa la gashado oo lagu dhammaystiro dastuurka hadda laadlaada baa shuruud u ah inuu dhammaystirmo framewarkaa la dhisi doono kaasaa shardi u ah hadduusan dastuurkaasu dhammaystirno framewarkaas uusan jirin framewarkaas hadda nin intuu ku amarku taaglayo awood ku sheegtaa ma jiri karo tan keliya oo lagu shaqayn kara waxaa weeye waxaan iyadu shardi ku xirayn oo sida qodobada soo socda oo kale maxaa yeele dastuurkan waxaa dhammaystirkiisu waxyaalo badan baa ku xiran oo waxa weye marka ku xiraado waa in la waafajiyaa dastuuradii kale oo dowladaha federaalka ah hadhow midna dusha kama mari karo laysu guraa guddi loo saara aqoon-yahana independenti ah haddii la international expertis oo dowlada federaalka yimid lagu daraa waxaasoo dhan waa duruus u baahan dadka in laga wacyigeliyo dowladaha xubnaha ka ahna dowladaha wasiirada ragga loo dhiibaayo inay waxaas ay yihiin dad ka shaqayn karana marka horeba loo xusho ee qof isagu intuu ku barbaaray waqtiyo ina ka horeeyey oo siyaalaha hore la ahaayo mar dowlad sibil ah oo muxuu ahay unitary iska ahayd suuladuna ayaan badnayn maamulana ayan jirin degmooyinka o dhan lasoo xiray kulligood hal magaala la isugu yimi iyo waqtigii kooyo labaatanka sana ah oo ciidamo u talinayeen oo iyagu maaragtay wareegto ku maamuleen wadanka raggii ku koray ama iskuulyada ka baxay wixii maskaxdooda ku jiray laguma maamuli karo wax waxaa loo baahan yahay dadka haddii iskuul dib loogu celiyo waxaan marka u yeerayaa dowladaha oo dhan ama ha ahaadeen mid state xubinka ah dowladaha federaalka ama ha ahaadeen dowladda dhexe in shuruucda lagama maarmaanka oo saldhiga oo federaalismka loo wada hogaansamo meel kastay kaga yaalin oo dastuurka u qoran in loo wada hogaansamo oo la raaco articleka conton principle of federalism in the federal republic of somalia yacni mabaadida federaalka oo ku qoran articleka konton ku qoran oo ka bilaabma baragaraaf e ama ba ama babaka u rabtid ilaa g ilaa meesha uu ku dhammaado maalanba markaan u raaco kayska puntland oo kale waad ogtihiin puntland puntland labaatankii sano ay jirtay imtixaanadii la qaaday mid la qishay iyo mid la xaday iyo mid eex ka dhaxday iyo mid aan korgulumka intii dambe oo dhan sanooyinkii dambe ilaa 2009 korgulum israacsan baa lagu sameeyay 2009 wixii ka dambeeyay baa lagu sameynayay dowladda dhexe ragga ka joogay oo wasiirada markaa ka ahaana ay la qaateen ayaa ka jiray dastuurku wuxuu qorayaa artikalkaas wuxuu qorayaa baragrafkiisa ba wuxuu qorayaa power is given to the level of government where it is likely to be most effectively exercised awoodda waxaa la siinayaa heerarka dowladeed meesha sida ugu habboon looga fulin karo marka maanta haddaynu joogno awoodda educationka ama tacliimta meesha ugu habboona maanta laga fuliyaa soomaaliya oo dhan waa puntland taas cid inkiri ka dhama jiro shakina kuma jiro in iyada laga shidaal qaato weeye dowladaha kaleo hadda federaalka noqday oo iyagu aan weli hirgelin inta halka ay puntland ay gaadhay aan gaarina waxaan ugu yeeraynaa inay wasaaradda tagnayna anagoo senatoriyaal kalana waanu ku boorina gacan siiya statekas inay ini soo gaaraan maxaa yeele waddanku waa hal meela dowladda dhexena waxaa waajib ku ah wixii lagaga hormarsan yahay inay ka qaadato kuna dhaqanto maaha inay furfurto oo hadba karaanigii ama sargaalkii qayb jooga intay tidhaahdo isaga soo kac tiir la bax muxuu ahaa kan haduntee sida haddaba dhacday oo agaasimihii departmentiga imtixaanaadka oo muxuu ahaade wasiirka tacliinta dowladda federaalka oo qaato isagoo la taliya ka dhigtay intuu puntland ka qaatay fallisay marka waxaa lagu fallisayaa dowlad lacag dalku ka dhaxaysa waay marka wax la aqbali karo maaha waxaa kaloo meesha ka maqan in in lagu dhaqmo baragrafka g oo qodobka kontonaad wixii laysku qabto in si daacadnimo ah oo wada hadal ah oo tifaftiran looga hadlo oo looga heshiiyo maaha midda midda ku taag iyo anaa muxuu ahaay magacaygu magacaa ka sarreeya dibadda laga ictiraafsan yahay maaha sidii meesha dalku su wada shaqayn karaa la rabaa waddankan meel fog baan ka keennay ilaa koo iyo sagaashankii baanu nidaam ku soo wadnay federation baa laba kun iyo afartii la qaatay inuu dib u noqdo ma rabno waa burburay nidaamka laysugu soo celin karaa waa midkaas keliya ciddii cillad ku ah oo aan la jaan qaadi karin dadka yay wareerin kolley waqti waa ka dhammaanayaye hadeeba inta goorta intay ciwaban isaga tageen waxaa kaloo meesha ku jirta qodobka konton iyo koowaad oo ah sheegaya in heerarka dowladnimadu oo dalku wada shaqeeyo waxaan malaya marar badan waa laga maqlay xataa madaxweynaha puntland inuu leeyahay hala wada hadlo halaysu yimaado hala wada hadlo maxaa laga wada hadlaya dan gaara oo state leeyahay laga wada hadli maayo mid gaara oo dowlad dhexe ay leedahay laga wada hadli layskuma bahayo awoodaha dastuurkuna waa qeexaya inta dib loogu dhammaystirmayo oo lagu noqonayo inta hadda taallaa ku filan haddee wax meesha loo socdaana waxa weeye xeerada salkeeda haddaan la wada hadlin xaggee wax loo wadaa mas-uuliyaddana yaa qaadaya waxaa qaadaya cidda markaa iyadu amar ku taaglaynayso waxayna ku qeexan tahay qodobka kow iyo kontonka baragrafkiisa koowaad ilaa shanaad waxaa marka emphasise weyn saaran yahay qodobka afraad waxa weeye level heerarka dowladnimo oo dhan mid dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ama dowlad goboleedka sida dadka afkiisa u bartay xataa midda dowladda hoosa ku jira dowladaha hoosa ku jira waa inay ku wada shaqeeyaan sida dastuurku qeexayo iyadoon qolona ayan awood sheegan iyadoo ayan lahayn oo in aniyada la siiyo ayan sheegan iyadoo aantaasna ayan jiro sida hadda muuqata qodoba konton iyo afraad oo isaguna qeexaya oo qodobadaa hore oo dhan dhammaystiraya waxa weeye awoodaha dowladaha federaalka ee dowladaha xubinta ka ah ay kala yeelanayaan waxaa iyo iyo iyo khayraadkaba waxay ku imaanayaan wadahadal wadahadal dhex mara dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe intaan sharci laga dhigin baa laga wada hadlaa marka hore markii laga reebo afar dowladood afar afar awoodood foreign affairska arrimaha dibadda difaaca xuduudada defense national defense national marka la yidhahdo waa xuduudada waxa weye badda iyo biriga iyo cirka iyo maaha in laga difaaco dalka gudihiisa wixii markaas carqalad ku ahaa amaantara ku haryadana waa ku jiraan waa difaaci dalka weeye iyo socdaalka iyo muwaadinimada yaa muwaadin ah wadanka iyo siyaasadda lacagta siyaasadda lacageed ma jirto marka shilin Soomaaliya hadda ma bijiroba waxa foor jiray oo la daabacay baa dadka lagu dhacay wali meelaha wareegaya oo aan ma aqaan dawladda hore iyo wax samaystay aan garanay iyo suuq madow lagu sameeyay waxa kale meesha yira artikalka dhahaya boqol iyo afartan iyo labo waa qodob oo dastuurka federaalka oo qeexaya dowladihii jirtay dowladaha jira dowladaha jira waktigii dastuurkan la ansixiyey kowdii agost oo shirweynihii xamar lagu qabtay lagu ansixiyey kowdii agost oo dastuurka federaalka kumeelgaarka hadda ah dowladihii ka hor jiray waxay ku sii dhaqmayaan dastuurku ay kusii dhaqmayaan taas maxaa ku hoos qarsoon hadhow baa laiswaafajinaya markii dastuurka uu dhammaado dib u noqoshadiisa dib eegidiisa ay dhammaato oo loo dhan yahay maaha in dhad laga tago oo stadiska laga tago qaybta kula ahaan lahaayeen markii ay dhammaato baa lala eegayaa yaa intaa la qoray la jaan qaadi kara maxaa ka siyaada maxaa ka baxsan dad aqoon u leh oo dhexdhexaada oo haddii loo bahdo international muxuu ahaye ay ku jiraan experts oo dowlad federaal ka yimi iyo aqoonyahan nagu badan dababa yeelanay baa laysu keenayaa waa la iswaafajinaya uniform baa laga dhigaya stuur walba oo federaal ah oo dowlad muxuu ahaye kumeelgaa dowlad muxuu ahaye xubin ka ah ay leedahay duruufaheeda u gaarkaa wixii ku qortay iyada taqaan laakiin waxa aan ka hor imaanayn dastuurka federaalka ah oo weyn buu noqonayaa markaa sidii la iswaafajin lahaa taasaa laga heshiinaya markaa kabacdi referendum loo qaaday inta ka horeysana waxa weeye wada shaqayn iyo wax weelmada wada wadid iyo nidaamkii la qaato federaalka ah lagu wada dhaqmo iyo isku amar ku taagleyn la'aan iyo cid aan lagu xadgudbin la'aan iyo dalkii inaan meel wax lagaga joogsan iyo caqabado muxuu ahay cunaqabatayna hadda cunaqabatayn tacliimeed baa hadda puntland ka socota in lagu sameeyo sidii mid cunaqabatayn hawada lagu sameeyey mar jubbaland oo kale taasoo kale ka socota mana la aqbali karayo annagaa puntland iyo soomaaliya labadaba siday maanta tahay qayb ku lahayn sida hadda ay tahay ka soo shaqaynay u joogna ka hadlayna ninnan aan ku dhaafayn waxaa lagu eedeeyey wasiirka tacliimta ee dowladda federaalka ah inuu waxba jiraan ka soo qaaday heshiisyadii ka horeeyey oo ay galeen prime ministeradii wasiiradii muxuu ahay koowaad ee dowladda federaalka iyo wasiirkii tacliimta ogsea ka horrey wasiiradii tacliimta sida ka horreeyey maalan ba haddaan ka soo qaadno oo loo baahan yahay in la ogaado dadku saddex iyo labaatankii agost labada kun iyo sagaalkii gaalkacyo waxaa loo gaaray heshiis ay kala saaxiibeen wafdi ka socday dowladda federaalka oo hogaaminayey prime minister cabdirashiid iyo wafdigii puntland anugu markaan hogaaminayey prime minister cumar cabdirashiid waxaa la socday labadii wasiir allah u naxariistay oo dhintay ku dhintay muxuu ahay qaraxii shaamow oo ahaa allah u naxariistay labadoodaba ninkii tacliinta sare ibraahim cadow iyo wasiirkii axmed waayeel oo isaguna wasiirka tacliinta ahaa waxaa lagu saxiixay educationka tacliinta markii laga eego waxyaalaha kale ka sokow in boqol kiiba shan iyo labaatan deeqaha dibadda ah oo la helo maadaama waagaa jaamacaduhu ay iska daciif ahaayeen xagga puntland ay ka ahaayeen xamarna ay hadee waxba badan ayin jirin meel kale aan jaamacad kaba furnaynba in deeqaha la siiyo boqol kiiba shan iyo labaatan puntland ardada kasoo baxday iskuullada sare ardo badan baana kasoo baxaysa heshiiskaas waagaasa la saxay heshiiskii labaad oo wasiirka uu barnaamijka dabadda u tuuray waxaa ka mid a heshiiskii la saxeexay saddex kow iyo tobankii waxaan leeyahay heshiiskii la saxeexay kow iyo tobankii march labada kun iyo saddex iyo tobankii oo ay kala saxiixdeen wasiirkii anigoo markaa madaxweyne ahaa iyo prime ministerkii markaa joogay cabdi faarax shirdoon oo sii ayiday heshiiskii hore iyo wixii kaloo laga wada shaqayn karo in la wada shaqeeyo muxuu ahay munuxurkiisu ah waxaa ka dambeeyey heshiis kale oo ay kala saxiixdeen madaxweynihii hore oo puntland cabdiweli gaas iyo prime ministerkii hore cabdiweli sheekh maxamed oo dowladda federaalka prime ministerkeeda marka ahaa oo lagu kala saxiiday in shahaadooyinka dugsiga sare ay ku aqoonsatay in puntland shahaadada dugsiga sare ay ku aqoonsatay dowladda dhexe oo federaalka ay ku aqoonsatay inay yihiin shahaadooyin sharciya nidaam sharciya lagu bixiyey iyadoo ay bixisay curriculum ay ku bixisay ay leedahay shareecadii looga baahnaa oo muxuu ahaye laga filayay ay leedahay wuxuu kaloo ku daray inuu warqada u diray wadamada dibadda loo aado scholarshipka sida malaysia oo kale iyo muxuahameesha la yidhahdo suudan iyo kuwa dariskeenna iyo yemen iyo urdun iyo omalay masar inay ku jireen hadda ima hor taallo iyagana inuu yidhi hala qaabilo shahaadooyinkaas waa la aqoonsan yahay jaamacada waa lagu geli karaaye ha lagu galo iyo heshiiskaas afar iyo tobankii waxaa ka dameeyey kii sagaalkii julaay labada kun iyo shan iyo tobankii oo wasiiraddii markaa joogtay khatare bashiir cali ay ku aqoonsatay in shahaadooyinka puntland ay yihiin shahaadooyinkii sax ahaa oo dugsi sare laga baxay iyadoo wakiil keentay halka certify gareeya endorse gareeya inay sax tahay halka oo Puntland wasaaraddeeda uu joogay oo markaas yani loogu danaynayo ardada dibadda aadaysa waxaa marka ugu dambayntii aan sheegaynaa waxa weeye inay khasab tahay in labada level oo labada heer oo dowladeed oo Soomaaliya ka jira inay wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowladda xubinta ka ah danta dalka dartiisa iyo nidaamka federaalka dhowristiisa minister goodax marka dhaqankiisa sidaas ah waxa uu yahay mid aan intaa tixgelin oo ah mid ka hor imaanaya nidaamkii federaalka lagu heshiiyey iyo wada shaqayntii laga rabay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ummadda soomaaliyana u danayn laha markii sidaa la yidhaahdo waxa weeye waxaa mas-uuliyadda marka yay aadaysaa marka mas-uuliyadda yay aadaysaa ilo meeshu dalku madax buu leeyahay mas-uuliyadda waxay aadaysaa markaa cidda markaa maamulka dalka soomaaliya u sarraysa waxa weeye madaxweynaha ay aadaysaa madaxweynuhuna soo dhex galo wax ka qabto haddii marka wasiirkii muxuu ahaa tacliinta oo puntland uu hadlay wasaaraddeenan ka eed sheegtay annaguna aan maanta halka fadhino madaxweynaha waxaa la gudboon inuu soo dhex galo arrintaa waxaan marka aniguaan wax kale ku darayn ugu yeeraya madaxweynaha isagaa wadanka madax ka ah arrintaana isagay khusaysaa in uu soo dhex galo wasiirkiisana uu siiyo amar iyo in la shaqeeyo dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ardada soomaaliyeed oo maanta ku cadilan nidaamkaas hadda muxuu ahay la hor istaagay oo cunaqabataynta tacliinta iyo waxbarashadii sare ah in uu ka waantoobo lagana hadlo wixii puntland ay xaq u leedahay wasaaraddeeda tacliintan iyo sidii awal xaq ahaan jiray oo horey intaas heshiis looga soo galay dastuurkuna oo wada qeexayona in xaqeeda uu soo saaro bannaanka uu yidhaahdo bannaanka ka mar waxaas xaq u leeyihin taas waxaa looga fadhiya isaga anugu intaa waxba ku dari maayo madaxweynaha u sii dhiibi maayo laakiin waa ka warsugaynaa waana la gudboon tahay waana ku boorinaynaa inuu intaas sameeyo waxaan kaloo maanta halkan ka sheegayaa waxa weeye xaq maaha mana la maqli karo mana loo dulqaadan karo in soomaaliya oo maanta dhismaysa oo horusocod laga sugaayo shan kun oo arday oo ka qalin jebiyey sanad dugsiyeedkii hadda tegey kii dugsiyada sare oo puntland ay maanta meel cidlaa fadhiyaan oo jaamacadaha lokaalka wixii geli karma wixii ku talagalay inay dibadda wax ku soo bartaan maanta ayan aadi karin shahaadadoodana ayaan ictiraaf haysan oo ayada ugu horeysa labayo toban sano wuxuu baranayey oo nidaam saxa ku baranayay oo intaas soo socday inuu la yidhaahdo sax maahin oo ma aqbalis anigu inaan saxiixo amagu inaan aqbalo oo sida anigu aan idhahdo sameeyo wasiir goodax marka intuu shan kunoo ardaya curyaaminayo isaga imtixaanaadku qaada oo imtixaanaad saxa galay oo hal qishaan laga helin oo hal qalad aan laga helin oo si saxa ku baasay oo intaas daba socday wuxuu ugu yeerayaa kuwii isaga laga xaday isagoo meel yarba ku maamula magaalooyin badanba ayaan iskuulle ka jirin in imtixaankii laga xado in ay halkaasoo kale tiisa isugu biishubato taa lama aqbali karo waxaan ka rajaynaynaa in madaxweynuhu soo dhex galo arrintaa wax ka qabto waxaan kaloo marka ujeedayaa ujeedinayaa waano waalidiinta ardadaa dhashay iyo ardada laftigeeda iska dulqaata xaqiiq ahaan waxaan waa dhammaanayaa iska maalmo yar ama abiilkaana la aqbali doonaa oo madaxweynaha soo dhexgeli doona waa la sixi doonaa amaba hadee waqti aan dhaweyn waxbaaba isbedeli doonaa iska dulqaata jaamacadana waa yaalin waxaad sii dhigan kartaan ka dhigta ciddii dibada niyada ku haysay intii awal qanacsanayd halka wax ka barata ilaa masared baa laga sameeya ta halkaan ka dhigta annaguba maanta intaasoo shahaadahan haysanaa galaaskii lixaad baana toddoba beri xamar u soconnay oo wado ayan jirin oo diyaarad ayan jirin baan u soconnay waana ka noollahay waanaga hadda waanta joogna oo inla hadleen wax la naqaan idinkuna saasoo kale aad tihiin qalbi jab ma jiro niyada adkaysta wax kalena yaan lagu fekerin in la sameeyo halagala warsugo wixii soo baxa baan arkaynaa wixii aan soo bixi waayana dee dad baa jira waa laga hadlayaa mana laysku dhaafaya xukuumad baa jidha annaguna waa joognaayo xaggaasaan xisaabannahay laakiin anigu golahana kulama jiro wasiirka baarlamaankana kuma wada jirno isku baarlamaan ma ahayn marka xildhibaanaha jira golaha wasiiradana kula jira baarlamaankana kula jira iyagana dowrkooda la rabaa inay qaataan weliba mid baa jira wasiiru dowlaha tacliinta ah haddana magaalada jooga isaga ma aqaan wasaaradda inay sarkeen ma aqaan wuxuu qaban doona isagana haddi dowr baa laga rabaa haddii ilaha idmo marka intaasaan kusoo gaabinaya xaafadeedkii maanta aan qabanayo ku taageerayey wasiirka tacliinta dowladda puntland ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in wadada fiican ay ku dhammaato baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala idinkuna sabur imaan yeesha ardada iyo waalidiinteedu waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatulah